Olole bulshada Somalilan looga wacyigelinayo ka hortagga khataraha mukhaadaraadka oo halis ku ah nolosha bulshada Soomaaliyeed waxaana ololaha soo agaasintay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyadoo kaashanaysa guddiyada ka shaqeeya wanaag farista shacabka iyo ciidanka booliska. Shir jaraa'id ayaa si wadajir ah ay u qabteen madaxda wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo garab taagan saraakiisha ciidanka booliska guddiga wanaag farista. Saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Somalilan ayaa sheegay in ololaha ay wadi doonaan inta uu socdo isla markaana garab taagan yihiin wasaaradda.
La dagaalanka mukhaadaraadka waxaanay u taagan yihiin in ay la dagaalamaan in ay ka hortagaan in ay soo qabtaan in ay sharciga waafajiyaan wax kasta oo mukhaadaraad ah oo dalka jamhuuriyadda Somalilan la soo gelinayo. Ololo ballaadhan oo saddex wiig ka kooban oo dalka oo dhan laga qabanayo. ilaahay subxaana wa tacaala waa nagu guulaynayaa taliyayaasha laamaha ka hortagga mukhaadaraadka ee gobollada dalkoo dhanna waxaan si gaara u farayaa in ay la shaqeeyaan wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo hay-adaha u xilsaaran wacyigelintaasi ololaha ballaadhan ee ka hortagga khatarta uu maandooriyuhu u leeyahay da'yarteenna taasoo aad mooddo baryahan dambe in si kayra caadiya ay dhallinyaradii dad waaweyne inta badan kuma lug laha maandooriyaha waa ubadkii soo koreeyey waa ubaxii dalka waa da'yartii waxbaranaysay loogu talagalay inay mustaqbalka berritooda dalka hogaamiyaan ayaa waxaasi ku foogan haddii aynaan inteennan mas-uuliyiintii imika la dagaalamin oo aynaan wax ka qabanna mugdi badan baa u soo socda aad iyo aad iyo aad ayaan diga maxad celinaya dadka nala shaqeeya iyo shacabka sare Somaliland dhammaantood dhanka kale wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Cabdulaahi Daahir Jaamac ayaa sheegay in ololaha ay uga dan leeyihiin sidii loola dagaalami lahaa waxyaabaha maanka dooriyo waxa aanu faraynaa dhammaan khadiibyada iyo imaamyada iyo isuduwayaasha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobollada dalka oo dhan in ay ka qayb qaataan ololaha wacyigelinta ah wasaaraddu ay hormuudka ay u tahay insha allahu tacaalaa waxa aanu ku wargelinaynaa oo faraynaa in bulshada laga wacyigeliyo khatarta muqaadaraadku uu leeyahay iyo dhibaatadiisa uu bulshada u leeyahay in lagaga wacyigeliyo oo khudbadaha jimcaha lagaga hadlo wasaaraddu waxa ay diyaarisay qorshe ballaadhan oo wacyigelineed oo saddex wiig socon doonta inay si wanaagsan uga qayb qaadan doonaan haddii ilaahay yidhaahdo waxaana rajaynayaa ilaahay subxaana wa tacaalaa inuu inagu guuleeyo innagoo mar walba dalkeenna iyo dadkeenna u adeegayna bulshadeenna bedqabkeeda ka fikirayna ololahaas qof waliba inta kaga soo hagaagta waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in aynu guul wanaagsan aynu ka gaadhi doono